بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومaasantihiin runtii marka hore anagu haddii aan culumadiina hadee shacabkiina ka mid ah waa soo dhaweyneynaa in la ansixiyey xukuumadda maxaa yeelay wakti badan baa ummadda uga lumay runtii niyadjo badan baa jiray marka marxaladda ayadaa in laga soo gudbay oo xukuumaddii la ansixiyey aad baan usoo dhaweyneynaa maxaa yeelay waxyaalo badan baa naga maxaanku naga cadirmay howlo badan la sugahayey oo ummaddu sugaysay ayaa meeshii ka maqnaa korta waa soo dhaweynanaa ko midda labaad waxaa weeye waxaan rajeynaa inay darsi noo noqoto ishaysiga iyo buuqa iyo khilaafku dhibaatada uu leeyahay waktigu lumanayo ummadda iska horkeenahayo waxaa ku dayacmahay inay darsi noo noqoto dhammaanteen ayaan rajeynaynaa insha allahu tacaala oo hadda kadib yan hawlaheena iyo sidii aan ku qabsan lahayn loo soo jeesto midda saddexaad waxaa weeye golaha wasiirada oo la ansixiyey maantay oo la dhaariyaan rajeynayaa haddaan ka culamo aan aan nahay runtii waa soo dhaweyneynaa kow waana u ducayneynaa in ilaahay subxaanau watacaala xilka u fududeeyo in ilaahay subxaanau watacaala uu ku ceebtiro adduun iyo aakhiraba waxaan insha allahu tacaala uga dardaarmaynaa kow horta inay ilaaliyaan adan soomaaliyeed maxaanku raha diinteeda iyo akhlaaqda iyo dhaqankeeda insha allahu tacaala ay ahaadaan wasiiro lagu daydo wanaagga looga daydo insha allahu tacaala qof kasta mas-uula waxa maaragtay kudayaashuu mudan yahay marka inay ahaadaan kuwa wanaagga lagu daydo ayaan urajeyneynaa yani labo inay ummadda si hagar la-aana insha allahu tacaala ay ugu khidmeeyaan taasoo ajar yani ajar akhri ka helahayaan adduunkana magaca fiican insha allahu tacaala ay ka heli doonaan midda kale inay samaystaan dad wanaagsan ay la tashadaan culummada iyo dadka waxgaradka oo danta gaarka aan lahayn oo ummadda danteeda ka hadlaya inay la tashadaan insha allahu tacaala in iska ilaaliyaan dadka maxaanku raha aan danta guud ka sheekeynaynin ama danaha gaarkaa wata ama waxa xun maaragtay yani xaggeeda ujiidahaya marka waxaa loo yaqaano saaxiibo wanaagsan oo hadday xusuustaana ku kaalmeeya hadday iloogaan xusuusiya haddii maxaanku raha ay waxibnamsan yihiinna garansiiya kuwa noocaasa anfacahaya waxaana waa mas-uuliye weeye oo adduun aakhiro la isweydiinayo marka ilaahi subxaana watacaala inay ufuudeya arjeenaynaa ayagana waxa laga sugayo inay kasoo baxaan ugu dambeyn haddana marxalo adag baa la maraya marka inay ahaadaan kuwo la fac ah ama ka warqaba marxaladda la marayo iyo waxa loo loo ismaday iyo hawsha loo dhiibtay iyo waktiga hadda jooga inay fahamsan yihin baa arjeenaynaa marka allaha ufuuday waana soo dhaweynaynaa warka intaas ku oya insha allah wallahi hadda waxa weeye dad horta kalsooni baa muhima kalsooni in la helo baa loo baahan yahay dadka dhammaan le-ada dawladdu inay isku kalsoon yihiin baa la rabaa in ummadda loo shaqeeyo ayaa loo baahan yahay marka isfiirsiga iyo qof jeclaysiga iyo qof nacbaysiga runtii darsigaas xeerta waa la arkay inuusan faa'iida lahayn hadda kadib marka inaan danaha caamka aan ka abaarno qofkan lilaahinimo uu shaqeeya insha allahu tacaala qofka muslimka oo soomaaliga ahna maaragtay si loo wada shaqayn lahaa lagu wada dadaale isfiirsiga iyo waxyaalahan loo baahnayn oo hoosta la iska eegayo in la iska daayo ayaa looga bixi karaa waarjiyanaya insha allah